markana qodobada kale ee idaacadayada haddaanu gudagalno haddaba sidaad barnaamijkaas inaad ku maqlayseen madaxda soomaalida ee cusub ayaa laga filayaa inay wax ka qabtaan xaaladda amniga caqabadaha kale ayaa khubaradu waxa ay ku sheegeen inay ka midka yihiin maaraynta sameynta wadamada dariska la ah soomaaliya waa maaraynta saameynta wadamada dariska la ah soomaaliya jacfar kukaay ayaa arrimahaasi ka wareystay qoraaga warbixintan zakariya yuusuf
caqabadaha horta ugu waaweyn ee dowladdan cusub yaallo waxaa ugu muhiimsan ay tahay horta ammaankii in wax laga qabto oo la xaqiijiyo ammaankii waxaa lagu doortana farmaajo waxay aheeday ballanqaadyadii uu ballanqaadayay boqolkiiba lixdan ballanqaadyadiisa ay ku saabsanaayeen in ay dadka soomaaliyeed ay heli doonaan nabad ammaan oo ay ku wada shaqaystaan ku wada noolaadaan rajada ay dadka ay gashana oo ahayd in wax laga qaban karo afar sano inaana wax looga qaban karin ammaanka marka dhismaha ciidanka waktiga qaadanaysaa dowladda soomaaliya waa dowlad bakri ah aanan awood badan ulahayn inay markiiba xoog linta u dhisto waxaana ugu daran dhismaha ciidanka waxa ay tahay soomaaliya waxaa saaran cunaqabatayn caalami ah oo xagga hubka ciidamada ah waa caqabad xagga nabadda ku imaanaysa oo u baahan iyada naftirkeeda keliya gudaha aynan ahayn dibadda ay u baahantaha in wax laga qabto oo loo sameeyo galaangal badan loo sameeyo ka dhaadhicin saaxiibo la helo in cunaqabatayntii la qaado kadibna la helo dame iyo saaxiibo oo kula dhisaan ciidankii kula dhisaan waxyaabaha uu farmaajo aad uga hadlay amaba uga hadli jiray markii uu ololaha ku jiray waxaa ka mid ahaa inuu la dagaalamayo musuq maasuqa ma kula tahay muddadan afarta sano ah ee uu haysto in uu ka meel keeni karo dagaalkaasi uu sheegay inuu ku qaadayo musuq maasuqa soomaaliya haddii aad fiirisid waa dal aad fakri u ah dhaqaalo lahayn waxa yarkaa soo gelaya dekada airboorka wax iska xisaabsan hay-adaha caalamiga marka ay leeyihiin soomaaliya waxa ay ka gashay in corruptionka liiska ugu dambeeya macnaheedu maaha wax in la wada boobay ee macnaheedu waxa ay tahay systemka laisku xisaabiya accountability-ga ee dhaqaalaha ayaana saxsanayn oona deganayn marka lamaba yaqaanaba taas waa marka haddii farmaajo uu sameeyo system accountability leh accountability leh transparency leh oo laiskula xisaabtami karo way yaraanaysaa laalushka waa wuu la dagaalami karaa weliba midda ugu muhiimsana inuu dhisa ay tahay hay-addan la yidhahda la socodka qandaraasyada haddii uu dhiso oo waxa qandaraasa heshiis la gelaayo oo dhan halkaas oo wada maraayo oo si cad oo cadaalada lagu wada qaybsanaayo markaas sita waxay ahaanaysaa
waaya marka marka laga hadlayo midnimada soomaaliya madaxweynuhu aad buu uga hadlay inuu midnimadii waddanka soo celin doono ma kula tahay in arrintaasi ay u fududaan doonto wa waa culays badan tahay aaday u culays badan tahay waxay u baahan tahay wakti wadahadal deganaan isqancin iyo dad oo arrintaas ka midha dhaligta in loo magacaabo ay u baahan tahay oo joogtaynay u baahan tahay labadii dowladood isaga ka horreysay waxay arrintaa ugu guulaysan waayeen joogtaynayna lahayn oo keliya waxay ahayd si caalamiina laisaga yeero in laisu yimaado dad lasaga oo la magacaabo haddii laakiin ay jiri lahayd joogtayn dariska ka qayb qaadanayaan caalamka ka qayb qaadanayaan saddex bilo lix bilo markii la jooga las helo waxbaa soo fududaan karo in waxyaalaha xanaf kale marka hore lagu kala boodaayo in tartiib inta laisla fahmi karo oo laisla ogol yahay in laisla wada bilaabo waya marka kasoo qaab oo kale duulimaadka oo kale aada somalilan ugu celcelinaya haddii arrinta duulimaadka la dhameeyo oo si un lagu dhameeyo albaab furmay noqonaysaa oo oo kan kale looga sii gudbi karo ma ahan waqooyi iyo koonfur oo keliya marka midnimada laga hadlayo sida dadka qaar ay qabaan soomaaliya waxaa ka jira hadda maamul goboleedyo fara badanoo ilaa shan maamul goboleed baa wadankii ka jirta maamul goboleedyadaas lafahaantooda waxaa la leeyahay uma diyaarsana in ay qaabkii dowlad xooggan ay ku shaqayn jirtay ay ula shaqeeyaan waxaa laga yaabaa inayba iyaga lafahaantooda caqabad ku noqdaan dowladdan cusub qaabkee baad aaminsan tahay in farmaajo ama madaxweynuhu uu ula tacaamuli karo ama uu ula dhaqmi karo maamul goboleedyada iyadoo la dhowrayo siduu horey u ballanqaaday sharaftii iyo karaamadii qarannimada soomaaliya waa in isla wada shaqeeyaan oo si isula shaqeeyaan oo la taaban karo oo horumar leh oo isdhegaysi leh oo wada shaqayn leh oo kala dambayn leh lana wada dhowraya nidaamka dastuurka iyo shuuca kala dalka sidee ku iman kartaa marka midda maqanaa waxay tahay midda maqanaa marka waxay tahay oo annaga warbixinteenna aan ku sheegnay in uu madaxweynaha si dhow ula shaqeeyo madaxweyneyaasha iyo dowlad iyo iyo iyo wasaaradaha iyo dowladaha hoose ee maamul goboleedyada isagoo isku xirayana dowladda dhexe iyo dowlad iyo dowladaha maamul goboleedyada inay ka wada shaqeeyaan dhammaan arrimaha qusaynayo ammaanka horumarinta bulshada maxaa dhaha wadaagga khayraadka dalka iyo awoodda baahinteeda iyo qaybsigeed iyo awoodda qaybinteeda intaasaan tilmaam ka bixina oon leenahay waa inuu si dhow kala shaqeeyaa haddii uu taas sameeyo oo uu si dhow ula shaqayn waayo waxaa imaanaysa markaasito qaybsanaana imaanayso waxaa imaanaysa in la wada shaqayn waayo waxayna noqonaysaa caqabad iyo dib u dhac
kaasi waxa uu ahaa zakariya yuusuf wuxuuna la hadlayey waryahayga jacfar kukaay dhegaystayaal waraysigaasi oo qayb kale leh waxaa naga xasuusa inaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawo hadduu ilaahay yidhaahdo